waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
dowladda ingiriiska waxay ahayd dowladda ugu horreysay reer galbeed ah ee shir wadankeeda ku qabata muddo labayo labaatan sannadood iyadoo soomaaliya shirarkooda lagu qaban jiray wadamada dariska ah sida kenya jabuuti uganda etoobiya meelahaas marka shirka qodobada ugu muhiimsa waxa weeye amniga iyo dabdhiska ciidanka dib u heshiisiinta soomaaliya oo hoos laga soo bilaabo in mataqaana dhaqaalaha wadanka soomaaliya gaar ahaan bangiyada la kiciyo in soomaaliya beeraheeda kalluunka shidaalka marka saddexda qodob baa ugu muhiimsan waa gartay sidaad sheegtayba ma aha markii ugu horreysay ee shir noocaan oo kale ah soomaaliya ee london loogu qabto maxaad is leedahay sababta ka dambaysaa way tahay sababta ay tahay culayska beryahan ay dalka ingiriisku u saarayaan arrimaha soomaaliya
dowladda ingiriisku sidaan taariikhda ku hayno waxay gumaysatay qayb soomaaliya ka mid ah dagaalkii labaadna waxay ku guulaysatay inay wada gumaysato koonfur iyo waqooyi oo kii talyaanigu uu jabay dowladda ingiriiska ama wadanka ingiriiska waxaa ugu waxaa ku nool marka wadan wadan loo xisaabinayo ama maraykan ama canada waxaa ku dadka ugu badan ee asalkii kasoo tegay dadka soomaaliyeed ee asalkooda kasoo tegay geeska africa gaar ahaan dadka soomaaliyeed ee wadankii laisku ohan jiray jamhuuriyaddii republic soomaaliya kasoo tegay oo gaaraya ilaa saddex boqoloo kun ama ka badan ayaa ku nool marka dowladda ingiriisku waxay dareemaysaa dadkaas dad ay yihiin dad actiif ah ka qayb galay horumarka dhaqaalaha ingiriiska dhinacna waxay cabsi ka qabtaa in dadka loo isticmaalo argagixiso waxay kaloo aragtay in dadka soomaaliya ay ganacsiga ku fiican yihiin wadamada africa ganacsi badan ay geeyeen marka dowladda ingiriisku waa dowlad taariikh dheer leh waxayna dadku ay dhegadhegeynayaan dadka soomaliya ka falaqooday sheegayaan in waxay ugu muhiimsan ay tahay shidaalka badda soomaaliya ku jira
waa gartay dabcan waxaa ka qayb galaya shirka madaxweynaha federaalka soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dadka qaar baa dhaliilsan oo aaminsan inay ahayd in dowladda federaalka oo keliya loo daayo qaarna waxay aaminsan yihiin inayba muujinayso midnimo ka muuqata maamul goboleedyadii federaalka iska socda adigu see u aragtaa
anigu waxaan u arkaa inuu shirkan hadda dhacay kankii ka horreeyey ee uu soo bilaabay shariif sheekh axmed iyo kan hadda laba kii dhexe labada kun saddex tobankii wax maamul goboleeda kamay soo qeybgelin iyo shirkan wuxuu muujinayaa inay soomaaliya wada socoto inay barnaamij siyaasadeed wadato waxaanan aaminsanahay inuu shirkan noqon doono shirka ugu fiican maadaama hadda wax khilaaf ah aanu jirin khilaafkii ugu weynaa somaliland laga reebay oo hadda la doonayo in soomaaliya central puntland marka lagu daro central soomaaliya iyo koonfurta soomaaliya in marka hore la mideeyo marka waxaan u arkaa in waxaa shirka ka soo baxa dhammaan heshiis lagu wada yahay gaar ahaan amniga iyo horumarka dhaqaalaha waa gartay laakiin shirkan miyaan lagu qaban karin waddanka gudihiisa maxaa keenay in london laysugu yeero maadaama safar dheer halkaa uu ku jiro waddankiina hadda inkastoo ammaan buuxa uusan ahayn haddana shir lagu qaban karo
sanadihii ugu dambeeyey dowladaha reer galbeedku waxay bilaabeen in ay sameeyaan xiliyadii burburkii ay bilaabeen ururkii alqaacida markay ilma sebtember ku dhufatay in wadamadii kooxaha mujaahidiinta ama islaamiyiinta loo yaqaanay ay ka dilaaceen afghanistan ay ka dilaaceen soomaaliya ay ka dilaaceen ciraaq marka beri hadda waxay muddaa shirarka caalamiga ah in lagu qabto wadamada reer galbeedka sida barlin london baris conference geneva conference marka waxaad moodaa inay reer galbeedku ay doonayaan aragti midaysan ay ka qaataan wadamada ay ka socdaan nimankan u bixiyeen argixisada marka taasaa keenaysa in shirka imagis kor loo soo qaado oo saxaafadda ugu afka dheer ee reer galbeedku ay ka hadasho loogala hadlo in soomaaliya laga badbaadinayo kooxaan argixisada ah
waa gartay marka laga reebo qaab dhismeedka ama ciidamo la sheegay soomaaliya in loo dhisayo maxaad is leedahay ajendayaasha waxyaalaha kale ugu waaweyn oo soomaaliya khuseeya
soomaaliya waxaa khuseeya kow waad la socotaa safaaraddii ugu horreysay ee waddan reer galbeeda ama a u ama waddan africa gumaystay ee laga furay waa waa safaaradda u k ee muqdisho laga furay waxay activity badan bay meesha ka haysaa marka soomaalida lacagaha xawilaada waa tii laga xiray bangiyo badan baa xiray marka waxyaalaha ugu muhimsan waxaa ka mid ah in uu ingiriisku uu la wareego systemka dhaqaalaha ee wadanka oo taasoo ah in ingiriisku uu dhiirigeliyo in soomaaliya lacag loo soo sameeyo in la dhiirigeliyo in soomaaliya la maalgashan karo in la dhiirigeliyo in scholarship la siiyo dhalinyarada waxbarashada ku fiican ee iskuullada gudaha kasoo baxda ingiriisku hadda wuxuu gacanta ku hayaa hay-adda immigrationka ee soomaaliya oo ilaa konton shaqaale ah ayaa magaalada laster joogta oo la baraya immigrationka iyo baasaboortka soomaaliya ila waxaan u malaynayaa ingiriisku inuu doonayo ilaa dokumentiyada sida idga iyo baasaboorradan isagoo inuu gacanta ku hayo marka ingiriisku maadaama uu ogyahay soomaali badan oo soomaaliya degan in qaraabadooda ee u k ku nooshahay danihiisa siyaasadeed ee gudaha iyo dibadda labada wuu danaynaya marka arrimaha dhaqaalaha ugu muhiimsan iyo in soomaaliya dowladnimadeeda la dhiso ama xagga dokumentiyada waa garta marka laga reebo madaxda soomaalida federaal ama kuwo maamul goboleed yaa kaloo ka soo qaybgalaya shirkan doorkoodusa muxuu noqon doonaa
sida aan wararka hadda ku helnay prime ministerka turkiga oo soomaaliya isaguna lamid ah wadanka labaad ee isaguna gacanta ku haya soomaaliya wuu iman doonaa madaxweynaha kenya wuu iman doonaa prime ministerka ethoobia wuu iman doonaa ma garanayo dal wufuud badan baa ka iman doonta wadamada khaliijka ee soomaaliya gacanta ku haya sida imaaraadka wufuud badan waxay ka iman doonaan wadamada european unionka maraykankuna wafti fiican buu soo diri doonaa marka kulli waxay u eg tahay in shirkan wixii united nationka oo mataqaanaa isaguna wixii kasoo baxaa gacanta loo gelin doono inuu mataqaana markhaati ka ahaado marka african union baa iman doonta marka shirkani muhiimad waxa weeye already soomaaliya meeshay joogtay toban sano maanta way ka fiican tahay qof walba oo xaqiiqda faahsan maanta way ka fiican tahay maanta dhibaatadana haysta waxa weeye wax soo saarkeeniya hoos u dhacay oo ah beere ma hayno kalluumaysato ma hayno xoolo ma hayno markaad fiirisid dadka soomaaliyeed deganaanshahooda markaad fiirisid magaalooyinka haddaad example usoo toban sano ka hor kismaayo xaalad xun ay ku jirtay cadaada xaalad xun bay ku jirtay beledweyne xaalad xun bay ku jirtay jowhar xaalad xun bay ku jirtay baydhaba xaalad xun bay ku jirtay maanta waa lagu nool yahay oo system baa ka jira marka ilaahay waxaan u rajaynaynaa in dadka soomaaliyeed meesha ay ka dhaqaaqaan oo ay meel wadooyinkii la furo hadda wadooyinkii baa xiran marka hadda waxa ugu muhiimsan waxa weeye soomaaliya wax dhaqaalo iyadoo ay leedahay soo saartaa ma jiro
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali